maalintii labaad ayay xiran yihiin dukaanada iyo goobaha bayac mushtarka ee xaafadda islii kadib markii shir jaraa'id oo shala ay qabteen guddiga ganacsatada degmada islii ay ku dhawaaqeen arrintaas inay kaga jawaabayaan dadka hawkariska ama dadka waratada ah oo iyagu ku dukaamaysta dukaamada waaweyn hortooda islii waxa ay noqotay meel si weyn caan ugu ah marka la eego bariga faras magaalaha nairobi iyadoo laga soo bilaabo sannadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo labaatankii noqotay meelaha dadka eeshiyaanka iyo afrikaankii markaasi iyagu ahaa dadkii xilalka ka hayay garaaniyaasha dadka markaasi turjubaanada kuwa wax dhiso iyo qaybo kale oo dadka soomaalidu ay ka mid ahaayeen waxaana ay u qaybsan tahay qaybo waaweyn oo kale ah section iyo section iyo section iyadoo qaybta section ay tahay qaybta ay ku yaaliin dukaamada hoteelada iyo qaybo kale oo dadka reer kenya ay mararka qaarkood ugu yeeraan muqdishadii yarayd marka la eego magacyada ku soo kordhaya ee dadka soomaalidu ay isticmaalaan hoteelada goobaha xawaaladaha iyo meelo kale oo muhiima islii waxa ay ku sheegeen guddiga ganacsatadu boqolkiiba soddon cashuuraha ka soo gala magaalada nairobi in iyada laga qaado islamarkaana aanay helin adeegyo fara badan sida nadaafadda waddooyinka iyo qaybo kale oo ka mid ah goobaha bullaacadaha iyo biyuhu ay maraan iyadoo ganacsiguna uu aad u sii kordhayo magaaladuna ay baahayso haddaba saamayn intee leeg ayay xiritaanka saddexdan maalmood ku yeesheen ganacsiga iyadoo haatan laga fakarayo bal sidii istaraatiijiyad cusub oo ganacsigaasi u hagaagi lahaa qaar ka mid ah dadka xaafadda ku dhaqan oo codadkooda markaasi ku muujinaya sida ay u arkaan waxa ay yidhaahdeen wallaahi runtii saddexdan beri aniga aad bay ila fiican tahay sababtii dadka howkaska oo agteena ku gadaayo wadankii dharti bay ka dhigayaan jidadkii baa haleysan laba gaari isma mari karaan bikibiki baa meel kasta ordaysa alaab lama keen karo marka haddii intaas nagala habeeyo maasha allah businesska wuu noo kala soconaa si fiican uu noogu soconaa because dadkan dharkii gudaha lagu haaya banaankan ay ku gadayaan ayakana kuma socoto kiro iyo waxaas anaka marka khasaarana soo gaarayso haddii ayaka meesha laga wado insha allah faa'iido weynaa ku helaynaa insha allah dhibaatadan waxay og tahay mid sii jitamaysa sida ay afka qalaad lagu yidhaahdo miki mouse markay isbursanayaan bisadda iyo jiirka marka ay jiidaan ku jiide ilaa arrintaas hoos loo sii dhaadhaco maahee xalkeeda ma soo dhowo marka mar dhow waxaan jeclahay inay iska dhammaan doonto sidii hore lagu soo noqon doono maxaa ku leeyahay aniga oo nuuro faarax ah maxaa leeyahay saddex maalin zaa'idee noogu badan tahay micnihii dukaamada ku tiirsannahe iskuol fiiska ciyaalkaad iskuulaa la furay lacag meesha ka keenayno malaa saddex maalin lacagtana soo galaysa zaa'idee u badneed laakiin waa iskaga adkeysan karnaa inkastoo option ah wayne guddiga ganacsatada iyo dowladda hoose go-aankooda waa yeeleena laakiin waa hokaskii intii meel la dejiyo anigu ma qabo inuu saddex beri waddanka la xidho oo ganacsigu xidhnaado nimanka ganacsatadaha waaweyn anigu fakarkaas waa kaga soo horjeeda waxaan uga soo horjeedaa dadweynaha masaakiinta ah oo dhowrka kun oo qof ah oo ku ganacsada laamiga geesihiisa oo hawkaaska ah dadka ganacsatada ah oo suuqlayda waxaan ugu baaqahayaa inay ganacsigooda furtaan inay shaqaystaan inay walaalahooda masaakiintaana ay wax u ogolaadaan ayaguna ilaahay suu risqa u siiyo waa u barakaynahayaa ayagoo wadadegan hortooda degan ayaa iyagana ilaahay u barakaynahayaa kuwaana ilaahay wax siinahayaa sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka ayaa qabqabasho booliisku ay ku sameeyeen dadka soomaalida ayaa la sheegayaa in boqolkiiba afartan lacagaha markaasi dadku ay haysteen qaar ay dibadaha ula baxeen welwel ay ka qabeen in markaasi hantidoodu ay khatar gasho hase yeeshee inkastoo xaafaddu ay ku taallo meelo aad muhiim u ah marka la eego isku xirka magaalada caasimadda ah ee nairobi iyo qaybaha kale haddana waxay olog la tahay meelaha xaafadaha isku rarantaa ee dadka markaasi dabaqadaha dhexe ay ku nool yihiin waxaana saamayn ku yeesha xilliyada doorashooyinka yuusuf xasan cabdi indhagamuun oo horay u ahaan jee nin saxafiya islamarkaana qaramada midoobay xilal kala duwan ka soo qabtay ayaa noqday xildhibaankii ugu horreeyey ee soomaaliya ee deegaankaasi laga soo doorto sannadkii laadakunyosaddexiyotobanka waxaana haatan uu wadaa barnaamijyo lagu horumarinayo deegaanka isagoo la kaashanaya guddiga ganacsatada deegaanka iyo dowladda kulamo xiriir oo shalay uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka iyo mas-uuliyiin uu ka mid yahay duqa magaalada nairobi ayaa lagu soo qaaday qaabka lagu horumarinayo xaafadda islii iyo sidii xal loogu heli lahaa dadka waratadaa oo iyagu aan canshuura bixinin islamarkaana culays ku ah ganacsatada guryaha waaweyn kule deegaanka yasinsawardheere v o e nairobi